walaal waxaan kuusoo wacay macalin dhalinyaro badan baana hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacago badanna laga soo qaatay tiradii tiradii macni gacanta saddexaad maraya lacagta oo laga qaatay marka aad leeda gacantii saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa macnihii marba meel baana lagu xiranaya oo kolba tuugaana qabsanaysa macnihi habaskaan hanin la hadda maana gaadhin dil badan kursiyo badan macni dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aana xorriyadeedii haysan dadkaygiina aana macni wacan karin oo lacagtii aan markaan u wacno aana naloo heli karay waa gartay marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday niman waxaa nagu qabsaday suudaneys iyo jaabays iyo maxaa sheegaa libiyaanka cad haye marka magaalo waxaa la dhahaa baracshaad marka ugu weyn saxna lagaga xawishay sideed kun iyo laba boqol iyo konton waana laga soo qaaday inagoo xeebtan labada wadaana la qabsaday magaalo umaranana dhahana lagu qabsaday lix kun baana laga xawishay haddadana waxaana laga rabaa lacag afar kun oo doolar ah marka xageed ku xirantihiin afarta kun oo dollar haatan laydinkaga rabaa sabhaan ku xidhannahay sabha waa gartay marka bartamaha dalka libiya aad ku xirantihiin haatan haa waa gartay waxaa la sheegay in ay ka jirto meeshaasi hab adoonsiyo dadka lagu kala gadanayo marka adinka saddexda qaybood ee qaybo mar ay idin qabsato oo lacagta idinka qaadatay ma sidaasa mase waa ka duwan tahay may waa adoonsigaa un walaashae waa gartay marka koox hadday idin qabsato kooxda kalena ayaa idin geenaya marka ayaga un baa ku kala iibsanaya annaga hadda ninka macniina soo diray marka ugu horeysa lixda ku naga xawishay tagsiguna soo saaray tagsiga markuna soo saaray magaalada darsadha iyo umaaraana waxaa udhexaysa muddo saddex saaca udhexaysa markaan saddexdaa soconay waxaana ninkii tagsiga wana watay wuxuuna keenay magaalada hadda aan joogno guri buuna geeyey gurigii markuuna geeyey wuxuu sameeyey haddana marka dambe xeesh buuna geeyey nigeria dad ay ku xariisan yihiin oo dadka lagu adoonsado lagu garaaco waa gartay markii dambena adigu ninkaana naloo keenay gurigana nagu hadda aan ku jirnuna keensaday muddo marka adigu aad toddoba cishaa markaan joogno ninka af carabina ma naqaano isma fahmin isaguna nama fahmin soomaaligii ma garanayo adigu wuxuu sameeyey wuxuuna qaraacada wuxuu nagu qaraacay ma fahamsa anagu dad xeeb loo wada nahay ma garanaysaa waa gartay marka xeebtan yaa idin wado idin wado markii hore meesha idin keenay dadkan iyagoon baana wato oo marba mid maxaa sheegaa dad de wax soomaaliya kama shaqeeyaan meeshan liibiyaan iyo jaabeys nima la dhaho iyo sudanes weeyaan macnihi soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliina laakin kuwaasi waxba kaba baawar ay kuleeyihin haweenaata ma jirto hortoodaa macnina lagu kursadaa noogu tara xumeeya waxay noo qaban karaana ma jirto marka tacadiga laidin geestay ood ii sheegaysa maxaa ka mid ah hadda walaashay kursiga horta lamberkowka ah jirdil gaajo sili adoonsi macnihii waxaana loola macnihi waxaana loola dhaqmaa sida macnihi xayawaanka wax keliya kana loogu kalaamayana waa soomaali xayawaan ixmaar macnihin baa nagu dhahay mar kasta waa gartay marka meeqaa tihin tira ahaan hadda hadda adigu waxaan ku jirnaa afar qof keliyaan hadda meel ku xaraysannahay dadkii kaadu dad waxaa marka ugu horreysay meeshana laga soo dhacay waxaan ahayn dad ah saddex boqol iyo konton soomaaliyaan ahayn haye aw saddex boqol iyo kontonkii soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel buu inku xidhay ma garanaysaa waa gartay marka qayb dadkii waxaa helay u n ta qabatay oo hadda u n ta waxaa naloo sheegay u n ta inay ku xaraysan yihiin qaar lacagaa meel looga xawisho haddana lacagay kaloo hadda laga haysta oo macni laga xawilanaya macni sidoo kale meel ugu dadka idinkooda ugu dhibaataysan yihiin waa gartay marka waxaad bal iiga warantaa u n tas aad hadda ka dhawaajisay maxaa ugu tegi weyseen ama aada ugu dadirsan weyseen annagu u nt haddaan utegi karna waan utegi karna u nt meel aan u marna ma haysano guri baana ku xidhannahay dushuna naga xidhan yahay guri waxaan kuli dee macni meel aan ka dhacno ma haysano awoodaan ku baxno ma haysano awoodaan ku hadalno ma haysano waalidkayga haddii lacagta naga soo bixin lahayn oo ma awoodaan reera faqiirinaanu ka dhalanno dadkaygu macni lacag way naga soo bixin kartay naga soo bixin karaya waa gartay bal waxaad iiga warantaa marka afartiinan qof ma rag baa wada ma rag baa idinku jiro mase dumar baa wada tihiin maya hal wiil keliyaa nagu jiro wax raga laasinteeda kala dumar baa nahay saasay jirta hablo waxaa nagu jiraan hooyana lahayn aabana lahayn ehel macnihii dad qaraabo un keliya wax ka sugaya waa gartay inankan hadda nala jooga dhaawac weeyaan lug baa laga jebiyey nimankan aan haystaa qaraacay lug buu ka jebinaya meeshuu noo dhex fadhiyaa annaga macnihii t bayna nagu dhacday camal baan u malayna anagu ismaana baalin laakin macni nafteeda t bayna qabna anagu aaminsanahay maxaad hadda eheladaada iyo dadkaaga adiga aad jeclaan lahayd inaad hawada u marisood ku dhahdo maadaama dhowr jeer ugu yaraan saddex jeer ayaad ii sheegtay in laidinkala gatay oo gacmo kala gegedisan aad gasheen dhaqaala laydinka soo qaatay mar walba ehelkiina wax idiin soo dirayeen hadda meel waxaad joogtaan la idinka gaari karin oo dabcan waddankii bartamihiisa ah saad ii sheegtay libiya maxaad hadda ehelkaaga leedahay walaal ehelkayga horta waxaan odhan kara waan odhanayaa macnihi ehelkayga waxaa leeyahay lacagta layga soo bixiyo waxaana ogaa inayna awoodeen lacag maxaa sheegay iina awood macnihi way iga daareen intii layga bixin kara waa layga bixiyey walaalka baa ila socday oo hortayda lagu dilay bishii hadda labiyi tobnaadii dhamaatay labaatankeedii buu dhintay hadda oo hortayda lagu dilay waxaan ku ogaanay midkiis ilaa haddana meel ku macnihi kusugan yahaan ogeyn oo macnihi la dilay la dilay maxaa ka wadaa macnaha xabad maa lagu dhuftay may lama xabad laguma dhifo xabada qofka hadii lagu dhifto macnihi si wuxuu u dhimanayaa macnihi xayaatada laakiin jir dil iyo si madaxa dil looga qaraacayo ayuu dhintay markii dambe hadda qof ma ii dhiibi kartaa dadka kale kula jooga ah haa waan kuu dhiibi karaa inanta baan kugu dhiibaya waayo ii dhiib haa asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaaga iigu bilow walaal magacayga sawda ibraahim baaruud baa la dhahaa sowdo bal waxaad iiga warantaa dhibka iyo tacadiga meesha idinku haysta aad ku sugan tihiin wallaahi dhibkii tacadiga meesha nagu haysto dee waxyaabaha inantu kaaga warramayso ayaa kamid a maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka maxay ahayd tolay kursiga maxay ahayd tolay yacni xayaato aad wallahi u qalifsan baa meesha ka jirta inta aad carradii iyo dalkii kasoo tagteen ilaa iyo inta hadda aad joogtaan waa meeqa hata aniga muddo sanad iyo lix bilood ayaan kusuganahay libiya oo marba xaaraami i dhacay oo hadba dhinac qolo ay kuu wadato marba dhinac lai wataa maxay ahayd tolay hadda muddo sanad iyo lix bilooda ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa sida inantii hore kuu sheegtay ayaa nala soo dhacay halkana lagu soo qolkana lagu xidhay markaa wallahi walaalay xayaato aad u adag baanu kusugannahay ilaahay naga saare maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo ehelkayga wallahi horta anigu aabbahi hooyatoona ma lihi qadarkaa libiya keenay laakiin ehelkayga kolley dee qof walba ehel buu ka dhashe waxaan odhan lahaa dee inkastoo igu soo daalin oo lacago badan iga soo bixiyeen haddana waxaan odhan lahaa dee naf maxay tolay nool lagama quste dee iga soo saaraan odhan lahaa meesha maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya marka ma hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacaga ay uga qaataan haa telefoonka kuwanaana siiyey ninkan liibiyaankaa baana siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana galo soomaaliya talabaad meseji risaalana dirnaa risaalada haddii na lagu soo celiyo nasiib haddii na lagu soo celin waayana wuuna garaacaa waa tahay waa yahay ugu dambayntii maxaad intaasi ku dari lahayd wallaahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo de wixii waxgarada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay libiya usoo tahriibin waa garta inta inta libiya ku suganna maxay tale gargaar loo fidiyo oo maxay tale la sameeyo sidii libiya looga dhamaystiri lahaa dhalinyarta in gajeebasha ku buuxda ee waxaankus ku caqiran hablaha lagu kusanaya ku dhibaataysan waxaan odhan lahaa maxay tolayen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo haniyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aanu soo gelin libiya adigu gobolkeed ka timid soomaaliya anigu burcaan ka imi burcaan kusoo tahriibi